dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdulaahi colaad rooble wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa guddi saxaafadeed oo dhowaantan uu magacaabay wasiirka warfaafinta mustaf sheekh cali dhuxulow oo uu wasiir ku-xigeenku markaasi madax u yahay caqabadaha horyaala guddigaasi iyo howlaha looga fadhiyo inuu gaaro ayaan ka wareysan doonaa wasiir ku-xigeenka marka ugu horeysa mudan wasiir ku-xigeen kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka dhowaan waxa ay wasaaraddu ay ku dhawaaqday guddi loogu yeeray inay yihiin guddi saxaafadeed maxay yihiin guddigan howshiisuna ay noqon doontaa waa idin salaamaya siyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo salaamaya gaar ahaan saxafiyiinta soomaaliyeed guddigani waa waxa waxaa loogu yeero guddi farsamo ma ahan guddi waxaala guddi farsamo waayo marka maadaama guddigan hore oo u jiray soo diyaarinayay xeerka saxaafada lalasoo diyaarinayay wasaaradii hore meesha ay ka baxday annaga wasiirka wasaaradda cusub hogaankan cusub wasaaradda un marka sidaad la socotidba cabashooyin badanaa jiray xeerkii hore la diyaarinayo marka guddi cusub inaan magacaabno oo review ku sameeya waxyaabihii hore iyo cabashooyinkii cabashooyinkay qabeen warbaahinta inay inay soo eegaan dib u eegaan sidaas ayaa loo magacaabay guddigan ku khasbanaana inaan guddigan u magacaabo wasiirka wasaaradda marka guddiga ujeedkiisa ma wuxuu ahaa inuu noqdo guddi madax bannaan oo arrintan muranada dhanka sharciyada saxaafadda soo daraaseeya ama qiimeyn kusoo sameeya mise waxa uu ahaa guddi ay wasaaraddu magacaawday oo dhinaca dowladda matalaya mase saxaafadda madaxa bannaan muxuu ahaa saldhigga guddigan runtii waa laga yaabaa dadka in in in badan inay isku haldayaan hadda guddigan markii la magacaabo wasiirka uu magacaabay inuu yahay guddi qaran inuu yahay ma ahan runtii guddigan waa guddi farsamo oo shaqeynaya shaqadiisa waxay tahay shaqeynaya afar wiig oo shaqeynaya keliya intii xeerkan ka gaarayo golaha wasiirada uu ka gaarayo ma ahan guddigan guddi wasaaradda keliya iska magacaawday guddigani waa guddi markii consultation badan aan la sameynay saxaafadda madaxa banaan aan la sameynay kadib ayaa waxaa isla garanay in guddi la magacaabo saxaafadda madaxa banaan iyada ay taladeeda ay ay soo jeediso oo inta qofoo iyada kaga qayb galayso sida muuqato guddiga lix qofood ah wasaaradda kaga jirto aniga anigoo ah wasiir ku-xigeenka guddoomiyaha guddiga ah agaasimaha inta iyo nin qabiir ee hogaamiida beerti wasaaradda ka tirsan marka inta kale guddiga waa ururadii ururadii matalaya warbaahinta qaar kamid a sida nuruj simaha iyo ururo badan matalaya tviyada soomaalida qaar matalaya qaar idaacadaha matalaya qaar gobolada matalaya marka intaas talo talooyinkooda markamaaarida unbuu lahaa laakiin tobanka qof oo kale saxaafadda inteeda kale ka timi talooyin ka talooyinkooda lagu sameeyey saxaafadda marka guddigani waa guddi farsamo shaqeynayana afartaas wiig uu jiraya oo keliya ma ahan guddi qaran oo saxaafadeed ma ahan marka sidaas in loo fahmaa jeclaan lahaa runtii laakiin haddii mar sida aad sheegtay ay lix xubnood oo dhanka dowladda ay ku jiraan adigiyo wasiir ku-xigeenkii ahna aada guddoomiye guddiga u tahay sidee guddigana uga shaqeyn karaa mas maslaxada saxaafadda madaxa bannaan soo ma noqonaysaan guddi dhinacii dowladda u janjeera
may may lama lama dhihi karo guddi dhinaca u janjeera lama dhihi karo runtii annaga dowlad haddaan nahay xataa ma ma ma rabna saxaafadda runtii dhibkeeda anago anagoona dhibaya saxaafadda hadda dhib kasoo gaara annaga cabashadooda noo imaaneysa ka wasaarad ahaan anagoona dhibaya marna raalli ma ka noqoneyno wax saxaafadda dhibaayo warbaahinta madaxa banaan dhib u keenayo inaa annaga aan aan sameyno teeda kale guddigani awood xubnooda wasaarad ka yimid ururada warbaahinta madaxa banaan ka yimid awooden awooday ay ku leeyihiin guddiga waxaad dareemeysaa inaan anaga t tirada ugu yar inaanka wasaaradda ay ka tahay aniga lixda xubnooda aniga kamid ahay oo guddoomiye maadaama la rabo sharci in la sameey xeer in la sameey la rabo waa dowladda tan la raba in golaha wasiirada marsiiso baarlamaankana marsiiso waa dowladda ee ma ahan warbaahinta ma aha marka sidaas darteed waa lagu khasban yahay wixii sharci inay noqdaan haddii la rabo in dawladda ee doorka hogaaminta qaadato waa wa waa lagu khasban yahay marka dhinaca sharciga ka eegno laakiin guddiga inta kale ku jirto xubnaha kale oo guddiga ka kamidka ah talooyinkooda talooyinkooda waa la qaadanayaa haddii ilaa yihaahdana waana waana waana cadasho badanna ma jiri doonto insha allah markii markii guddigana xeerkiisa soo soo dhamaystira laakiin midaan rabaa inaan horta ka xariiqa hawshani waa hawl hore u socotay saxaafadda madaxa banaan cabashadeeda darteed sababtoo gudigii hore xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha qof ka socdo iyo wasaaradda dadka qof ka socdo qolooyin kalooda interprese adaas iyo qolooyin kale ajinabi oo ka socdaan iyo waxaa warbaahinta madaxa banaan keliya waxaa ka socda nusuj oo hal qof kaga jiro marka maanta haddii toban qof halkii qof sagaal qof lagu daray waxaa waxaan malaynayaa in saxaafadda ay aada maxay ahayd arrinkaasi fiiriso fiiro ugu yeelato saasaan jeclaan lahaa insha allah inta inta laga eed inta dhinaca eeda laga fi laga fiirin lahaa
laakiin guud ahaan marka la fiiriyo adduunyada saxaafadda madaxa bannaani waxa ay kula jirto inta badan iska caabinta waa dhinaca dowladda oo iyadu doonaysa in saxaafadda madaxa bannaan ay ay ku yeelato awood ay ku xakamayso ama in ay galaangal u leedahay xakamaynta saxaafadda marka ma is leedahay dana isdiidanaa ka imaan kara weliba marka aad sharciyada hadda saxaafadoo kale aada gudagashaan dhinacii dowladdana waxoogaa yar waa laydiin jiidi karaa maadaama adinkiiba aad tihiin xubno ka mida dowladdii ama shaqaalo dowladeed soo halkaas isma diideyso madax bannaanida ay rabta saxaafadda inay dowladda ka hesho iyo taa adinku dooneysaan
isma lihi runtii sidaad la socota xukuumaddan cusub waa xukuumad saaxib la ah warbaahinta saaxib la ah ra-iisul wasaarahana hadda ka hore la kulma warbaahinta madaxa banaan la kulma wuxuu u cadeeyey xukuumadani ma rabto inay caburiso saxaafadda madaxa banaan inay caburiso ma rabto xukuumadani waa xukuumad shaqeyneysa warbaahinta madaxa banaan inay xornimo ku shaqeystaan laakiin xornimada kudheeda macnaheeda ma aha dowladda mida keliya ay diidan tahay safiga isagana xuquuq inuu inuusan dalkiisa ku xadgudbin isagana aanan lagu xadgudgudbin midda aan rabno waa midda mar kasta waa waa waa run saxaafadda mar kasta dawladda waxay ka qabtaa duubsay ka qabtaa marka ma rabno annaga in taas aan fiirin laakiin hadda waxay dhici doona inaan fiirinaa ka fiican waxay saxnayso ahaan jirta intaan dhiinahayn laakiin boqol kiiba boqol waa ku kalsoonahay ka wasaarad ahaan iyo ka xukuumad ahaanba in saxaafadda madaxa bannaan muhiimada ugu badan aan siin doona insha allah sharcigan haddii la sameeyana ma filaayo wax badan oo qaladaad inay imaan doonaan isagaa ka mahagaya noqon doono ayagana way ku kici doonaan saxaafadda madaxa bannaan insha allah marka sameyntii guddigan wax tala ah ma laga siiyey saxaafadda madaxa bannaan boqol boqol kiiba boqol boqol kiiba boqol dhammaan saxaafadda madaxa bannaan dibad iyo gudo inta badan waa waa laga siiyey consultation badan aa laga siiyey waxaan filayaa waktigeena ugu badan bil hal bil inaan saxaafadda madaxa banaan aan siinin inaan aan la yeelano wada tashiyo badan aan la sameyno xataa ilaa aan gaarsiino guddiga xataa inay ayaga aan aan u madax baneeno aan aan wasaaradda inta keena niraaha saxaafadda madaxa banaan dhan hol isku soo xira idinka noo keena dadka isleedihiin waa waa waa nii matali karaan marka taas waxa waxay muujinaysaa saxaafadda madaxa banaan ina ahmiyad badan aan siinayno tala badanaa laga siiyey talada ugu badanna iyadaa iskale saxaafadda madaxa banaan ay ka timid runtii sida sida xaqiiqada aada loola socdo reer muqdishona ay la socdaan marka maalmaha soo socda maxaa laga rabaa guddiga adiga hadda ad madaxda u tahay in uu qabto guddiga waa maasa guddiga waxaa laga rabaa kulan kulankiisa ugu horeeya inuu sameeyo inuu yeeyo maalmaha ugu horeeya laba guddi hoosaado isku kala saaro guddi sharci sharci si sharci qaab sharciyeed u eega iyo guddi kale in loo sameeyo labadaas guddi hoosaado inaan sameyno guddiga hadda sidaa ka muuqata guddoomiye ku-xigeen ma lahan anigaa guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo xoghayn in loo sameeyo marka qaabkaasaan hadda rabnaa inaan inaan sameyno kadib aan hawsha guda galno dib u dib u eegista aan guda galno haddii ilaah yiraaho haddii qodobada aad dib u eegeysaan ay ku jiraan ama aad ku aragtaan qodobo lidi ku ah xeerarka saxaafadda caalamiga ah awood intee leeg ayaa u leedihiin in aad saxdaan runtii waxa guddigan loo magacaabaya intaasay in cabashooyinkii cabashooyinka badan ay qabeen saxaafadda madaxa banaan wixii lasoo aruuriyey talooyin garow waa la tagay gaalkacayaa la tagay reedho waa la tagay meelo badanaa la tagay marka talooyinkii dadkaas gobolada dalka soomaaliya laga soo aruuriyey ma ma lagu soo daray mase laguma soo darin inaan inaan horta dib u eegid aan ku sameyno eegno kadib waxaan rabnaa xeerka saxaafa sida hadda noo sheegtay international internationalka waxyaabaha ay ay qabaan iyo annaga inaan sharci yaqaana sababta aan u sameyneyno guddi hoosaad sharci dhinaca sharciga u eg aan u sameyneyna wixii dalkeena ku haboono sharcigeena iyo dastuurka soomaaliya aanu ku xadgudbeynin insha allah haddii ilaah yiraha waa waa awoodaan uleenahay inaan inaan kasa ka saarno ama aan ku darno
waxaa jira qeybo kala duwan oo saxaafadda madaxa bannaan ka mid a oo cabashooyin ka muujinaya guddiga adigu aada hadda madaxda u tahay ma dooneysaan inaad ku qancisaan dadka ama wariyaasha u arka in guddigani aanu ahayn guddi dhexdhexaadka ah oo howlaha loogu talagala qaban kara diyaar ma u tihiin inaad ka qancisaan in guddigiina uu howsha loogu talagala qabanayo wa waa umahadsantaha runtii su-aashaas aadaan u maanta maantadaana ugu dambeysay aan aan u yeernay dad badadka badan oo cabashooyin qaba u yeernay aan la fariisanay diyaarna waa u nahay cid kastoo cabasho qabta inaan la fariirino la hadalna aanu u sheegno ka qancino wixii meesha jira aanu u sheegno in meeshaan waxna la ordaya jirin waa markaan markaan iraahdo aniga shaksiyaad maahina ma garanayo hadda warbaahinta inta badan waxay ku midaysan tahay idaacadaha waxay kumidaysan yihiin ay leeyihiin danada ay kumidaysan yihiin sidoo kale ururada danada ay kumidaysan yihiin marka kulli inta badan waa inta kulli waa laga qeybgeliyey kulli waa laga qeybgeliyey marka cid kasta warbaahinta ka tirsan oo cabasho qabta diyaara u nahay inaan inaan la fariisano la hadalno insha allah aada umahadsan tahay mudan wasiir ku-xigeen wa waa mahadsantaha waa mahadsantaha intaas ayaan guud ahaana kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdulaahi colaad rooble tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelya